alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllahu wslama wbaaraka clى cabdi اllaahi warasuulih muxamadi wclى aalihi wصaxbihi wslama tasliima kasiira kitaabu lfadaa'il baynu joognay baabu fadli اlmashi ilى اlmasaajid wuxuu baab u yahay fadliga ay leedahay in masaajidda xaggooda loo socdo si loogu soo guto salaadaha iyo cibaadooyinka kale ee masaajidda lagula yimaado markaa waxaa soo gelaya haddii aada ku soo cibaadaysanayso salaad sunniyo faralba haddaad cilmi ka soo dhiganayso haddaad ka soo akhriyayso qaala wuxuu uhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala man hadaa qofka gelin horo taga ila lmasjidi masaajidka xaggiisa aw raaxa ama u caraaba ay ilayhi xaggiisa qofka gelin hore taga masaajidka gelinka hore waxa weeyaan ku kalaha ama gelinka dambe ku caraaba ama wakti alla waktiguu doonaba taga acadda allaahu lahu ilaahay wuxuu ugu diyaariyaa fi ljannati jannada dhexdeeda nusulan sooriyo iyo casuumad kulamaa hadaa mar kastoo uu ku kalaha u raaxo ama uu ku caraabo mutafaqu calayh saajidkaa mar kastoo uu tago goortay doonaysaba ha noqda eh isagoo u tagaaya khayr iyo wanaag iyo daaco inuu ku soo guto ilaahay jalla wacalaa nusul ayuu ugu diyaarinayaa jannada xadiidka hore aynu usoo marray nusulkana waxaa la yidhaahdaa waxa loo diyaariyo qofka martida ahi marka uu imanayo si loogu casuumo loogu maamuuso fadliga ay leedahay baa laga qaadanayaa masaajidka in la tago oo qofku had iyo jeer masaajidka uu tago waay markaa khadaada ama waa min alquduwi oo waxaa loo isticmaalaa gelinka hore socodka lala yimaado raaxana iyadana waxaa loo isticmaalaa zawaalka iyo suulista ama leexashada cadceedda wixii ka dambeeyo socodka lala yimaado labadaa jeer oo kalena looma jeede qofku mar kastoo masaajidka uu tago ilaahay jalla wacalaa ajarkaa iyo abaalkaa weyn buu siinaya weyn qaala wacanhu can abi hurayrata ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala man taahara qofka ku tahaaro qaata fii beytihi gurigiisa uma dabadeetana madaa taga ilaa beytin guri min buyuutillaahi guryaha ilaahay ka mida wuxuu tegayaa liyaqdiya si uu ugu guto fariidatan faral oo min faraa'idillaahi faralyada ilaahay ka mida addoomihiisa uu saaray fariidana waa faciil oo bimacnaa mafcuula fariida ay mafruuda kaanat waxay noqotaa khuduwaatuhu tallaabooyinkiisu ixdaahumaa midkood ixdaahaa buu inoo qorayaa nusakhariyaadka laakiin ixdaahumaa baa asalka ku qoran ixdaahumaa midkood taxudu waxa ay ka dejisaa qofku ay ka baabi'isaa khati'atan gafsaara walukhraa tallaabada kalena tarfacu waxay kor ugu qaadaa qofka darajatan darajo rawaahu muslim markaa labada tallaabo ee isku xiga midna dembi baa lagaga dhaafayaa midna daraja lagu dallacaya waxaad markaa halkaa ka arkaysaa socodkan aynu xagga masaajidka usii soconno ikhwaani waa wax tirsan waana wax ilaahay jalla wacalaa ajar iyo abaal inoo qoraayo inoogu qoraayo mar kastoo kolkaa tallaabadaasi ay badato oo qofku meel fog masaajidkii uuga yimaado amaba uu ku soo noqnoqdo masaajidka oo sidaa socodkiisu uu ku bato ajarkiisuna wuu badanayaa qaala wa can ubayi bni kacbin radia allahu canhu qaala kaana rajulun ninbaa wuxuu ahaa ninkaasoo min alansaari ansaarta ka mid a laa aclamu mid aanan ogeyn axadan qof abcada min almasjidi minhu masaajidka uga fog xagga deegaanka iyo halkuu degan yahay kolka la eego aada buu uga foga wa kaanat laa tukhti'uhu salaatun salaadina may seegi jirin oo jamacu kama tegi jirin la kala dadaal badan moogta wa qiila lahu waxaa lagu yidhi lafdigan faqiila lahu baa inoo qoran riwaayad kaleo muslimku warinayaa tilmaamaysa cidda ee hadalkan weydiisay in ama ku tidhi inuu yahay ubayi qudhiisa faqiila lahu waxaa lagu yihi macnii ubayi qudhiisu wuxuu ku yihi low ishtarayta haddaad soo iibsan lahayd ximaaran dameer litarkabahu si aada u korto fida almaa'i madowga iyo wa fi ramdaa'i cagagubyada iyo kulaylka si aada uga soo fuusho macnii arrinkaasi wuu fiicnaan lahaa ah waay si markaa uu kaa uu kaaga ilaaliyo habeenkaa madowgiisa dhibaatada kusoo gaarhi karta iyo bahala iyo wixii la mid ah iyo maalintii milicda iyo kulaylka qaala wuxuu yihi saxaabiga maa yasurunii faraxti gelin maysa ana mansilii gurigaygu ilaa janbilmasjidi masaajidka dhinaciisa inuu ku yaalo inuu waxa weeyaan markaa mid ku dhow masaajidka uu noqon lahaa ima faraxti gelinayso inii maxaa yeele anigu uriidu waxaan doonayaa an yuktaba lii in lay qoro mamshaaya socodkayga ila lmasjidi masaajidka xaggiisa aan u soo soconayo iyo wa rujuuci noqodkayga idaa rajactu ilaa ahli ehelkayga marka aan u noqdo labadaba in lay qoraan doonaya waan ku ixtisaabayaa socodkaa dheer qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama markii arrinkaasi uu gaadhay dabadeed qad jamaca allaahu laka ilaahay waa kuu kulmiyey adiga daalika ka aad sheegtay kullahu dhammaantii rawaahu muslim markii rasuulka hadalkan ama arrintani ay gaadhay buu ninkii sidaa ugu sheegay isagoo u bushaaraynaya macnii socodkaagaad masaajidka u soo socotay iyo sii socodka labadaba ilaahay waa kuu qorayaa waaya sidaa awgeed baa masaajidka qofku markuu ku soo socdo inuu wax soo fuulo iyo inuu soo lugeeyo waxa ka fadli badan inuu soo lugeeyo waayo inuu soo lugeeyo tallaabadaa ajarka badan iyo khayrka badan lagu helaayo ayaa ku jirta ama ku badanaysaba qaala wuxuu uhi wacan jaabirin radia allahu canhu qaala khalat ilbiqaacu boqcadihii baa bannaanaaday xowla lmasjidi masaajidka hareerihiisa ahaaday boqcadihii iyo meelihii masaajidka hareerihiisa masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa bannaanaatay fa araada waxay dooneen banuu salimata nimankii la odhan jiray banuu salima waa jilib ka mida jilibada ansaarta weliba khasraj nimanka la ydhaa ka sii tirsan waana jaabir ibni cabdilaahi iyo qabiiladiisa faaraada waxay dooneen banuu salimata an yantaqiluu inay u soo guuraan qurbalmasjidi masaajidka rasuulka agtiisa balaqa daalika arrinkaasi ayaa gaadhay annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam qaala lahum wuxuu rasuulku ku yidhi balaqanii waxa i soo gaadhay annakum idinku turiiduuna inaad rabtaan an tantaqiluu inaad u soo guurtaan qurbalmasjidi masaajidka agtiisa qaaluu waxay idhaahdeen nacam ha yaa rasuula allah qad aradna daalika arrinkaa waanu doonnay qaala wuxuu rasuulku yihi banii salimata e yaa banii salimata war reer banuu salimow diyaarakum ey ilzamuu laasima diyaarakum guryihiina laasima tugtab waa laydiin qoray aathaarukum tallaabooyinkiina diyaarakum ey ilzamuu diyaarakum waa mansuubun cala aliqraa tuktab aathaarukum aahaartiin iyo tallaabooyinkiina laydin qori aathaarukumna waa khudaakum wa manshakum socodkiin iyo raad iyo waxa weeye tallaabadiina laydin qori fa qaaluu waxay yidhaahdeen maa yasurunaa na faraxti gelin maysa annaa kunnaa inaanu ahaan lahayn taxawalnaa kuwa soo guuray oo soo wareegay oo halka iyagii hore ka soo wareegay taasi nama faraxti gelinayso waayo fadligaa weyn ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay bay maqleen iyo in maaragtay socodka ay masaajidka ku soo socdaan loo qoraayo khayr iyo ajar weyn ay ku helayaan marka waxay leeyihiin inaanu soo wareegno oon masaajidka ku soo dhowaanaa oo arrinkaa aanu la nimaadnaa nama faraxti gelinayso waayo dee maaragtay ajarkaa faraha badan baa naga kala dhinmi lahaa haddaanu soo dhowaano rawahu muslim warawa lbukhaariyu bukhaarina wuu wariyey macnahu xadiidkan macnihiisa min riwaayati anasin riwaayadda anas isagoo ahaaday qaala wuxuu yihi wacan abi muusa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam ina acdama annaasi dadka kuwa ugu weyni ajran xagga ajarka fi salaati salaada darteed abcaduhum kuwa ugu fog weeye ilayhaa xaggeeda mamshan xagga socodka marka fi salaati fiidaasi waa tacliiliya ama sababiyada tii la odhan jira weeye fi salaati ay liajli salaa salaada darteed waxa dadka ugu ajar weyne abcaduhum waa kawada ugu fog ilayhaa salaada xaggeeda mamshan xagga socodka ee meesha uga fog ka imanaya uga soo soconaya abcaduhum haddana ka ugu sii fog baa maaragtay ku xigo oo kaa ugu fog marka laga yimaadana midba ka uu ka fog yahay buu ka ajar wenyahay waladii yantadiru waladii midka yantadiru sugaaya asalaata salaada sugaaya hataa yusaliyaha ilaa uu la tukanayo maca alimaami imaamkuna acdamu uu ka wen yahay ajran xagga ajarka min aladii yusali midka tukanaya wakhtiga bilowgiisa uma yanaamu dabadeeta iska seexanaya muttafaqu calayhi waaya xadiidkana macnaha hore axaadiidta hore sheegayso ayuu sii adkaynayaa qofkuna inuu salaadii iska sugo imaamka uu la tukadaa ugu ajar weyn oo qofka wakhtiga xagga hore ka tukada ee imaamkii aan sugin ka imaamka sugay baa ka ajar weyn qaala wuxuu uhi wacan buraydata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama burayde waxaa laga wariyey rabbi raalliha ka noqdee nebiga inuu ka wariyey qaala annahu qaala inuu nebigu yihi calayhi asalaatu wasalaam bashiruu ugu bushaareeya almashaa'iina kuwa u socda fi dulami madowyada ila almasaajidi masaajidda xaggooda binnuuri taami nuur dhammaystiran ugu bushaareeya yowma alqiyaamati maalinka qiyaame almashaa'iin waa kuwa in badan u socda xagga masaajidka ee kolba ku noqonee tegaya fi dulamina waa wakhtiga madowga salaadaha dee wakhtigoodu madowga yahay sida salaada cishaayo iyo salaada subax oo kale iyo madowgaa la yimaadaa kadaalika kii masaajidka habeenkii imanayo si salaatuleyl iyo maaragtay uu ugu soo tukado marka xadiidkani wuxuu yihi rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waana maaragtay xadiid sugan oo haabita weeye oo sanadkiisa dacfi baa ku jira buu sheekhu uhi laakiin shawaahid buu leeyahay oo saxaabo kala duwan baa laga soo wariyey sidaa awgeed xadiisku waa xadiis saxiixa weeye waayahay nuurkaana qofku wuxuu helayaa maalinka qiyaame gaar ahaan jidka siraad kolka uu dulmaraayo ayuu helayaa salaaduna sideedaba nuur inay wada tahay baa la sheegay oo xadiidkii kale saxiixa muslimka asalaatu nuurun qofkan wakhtiyada madowga salaada imanayana isagana nuur baa loogu bushaareeyey aljazaau min jinsi alcamal markuu madowgaa ilaahay daraaddii u maray ayaa waxa weeye la siiyey nuurka iyo iftiinka qiyaamaha wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi alaa adulkum ma ydin tusiyaa calaa maa yamxu allahu bihi اlkhaaaya wax ilaahay gafafka ku tirtiraayo wayarfacu bihi darajaati darajooyinka uu ku dallacayo qaaluu balaa yaa rasuula اllahi qaala isbaaqu lwuduu'i cala almakaarihi wa weysadoo la dhammaystira cala almakaarihi maca almakaarihi kahratu lkhuطaa ila lmasaajidi tallaabadoo xagga masaajidka loo badiyo intidaaru salaati bacda salaati iyo salaad oo salaad kale dabadeed la sugo dalikum aribaau fadalikum aribaau arrinkaa weeyaan maragtay heegna heeganaanta iyo ribaadku waa kaa rawaahu muslim dhowr jeero horeynu soo mar وعn abi سacيidi الkhudriyi radي الlahu عanhu عan الnabiyi slى الlahu عalayhi waslama qaala wuxuu hi idaa raأytum haddaad aragtaan arajula ninka oo yactaadu ka caado dhiganaya almasaajida masaajida oo haddii allaba kuu roon yahay had iyo jeer masaajidka imanayo oo wax ku akhrisanayo oo masaajidkii cilmiga ku daraasaynaya faashhaduu lahu biliimaani faashhaduu lahu uga markhaati kaca biliimaani iimaan uga markhaati kaca faashhaduu lahu biliimaan iimaan uga markhaati kaca qaala allahu caza wajala ilaahay baa waxau ihi inamaa yacmuru waxaa camira un masaajid allah masaajida ilaahay man aamana billaahi walyowmi alaakhiri qofka ilaahay rumeeyeiyo maalinka qiyaame rawaahu tirmidiyu alaaya aayadda dhammaystir rawaahu tirmidiyu waqaala xadiiثun xasanun xadiidkan imaamu tirmidi iyo ibnu maaje iyo axmed iyo ibnu xibaan iyo xaakim iyo baa wariyey xadiidkuna waa xadiid daciifa weeye sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaha daraaj abusamxi inta kale wuu toosan yahay laakiin markuu ka wariyo abulhaytham nin la yidhaahdo riwaayadda uu ka warinayaa waa daciif weeye ninkaa markuu wax ka wariyo waa daciif xadiidkana daraajkaasa abulhaytham ka warinaya xadiidku waa xadiid daciifa weeye min xayثu sanad laakiin marka la eego macnihiisu waa saxiixo aayadda qur-aanka baaba tilmaamaysa in cidda masaajidda ilaahay camiraysa ku cibaadaysanaysa ku dikriyeysa joogaysa ay tahay had iyo jeer cid ahluliimaana oo alle wuxuu ihi inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana biاllahi walyowmi alaakhiri waaqaama asalaata waata zakaata walam yakhsha ila allah facasaa ulaaika an yakunuu min almuhtadiin waayahay camirista la camiraayo masaajiduna waa laba nooc ayay ahlulcilmigu yidhaahdaan nooca koowaad waa tacmiir iyo camiris xisi ah si xisiyahoo muuqata in loo camiro oo la nadiifiyo oo la dhiso oo haddii alaba kuu roonyo la udgooneeyo oo la xaadhiyo wixii lamida taasi waa nooc camiris ah loona baahan yahay ajar weyne leh nooca labaadna waa camiris macnawiyaho waa in lagu camiro salaada cibaadada cilmiga xuska ilaahay jala wacala iyo daacaadka kala duwan in lagu camiro baabu fadli intidaari salaati wuxuu baabu yahay fadliga ilaahay salaada in la sugaa xadiid dhowrahoo ku saabsanna waynu soo aragnay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi laa yazaalu axadukum midkiin ka zuuli maayo fii salaatin salaad inuu ku jiro macnii ajarkeedu u soconaayo maadaamat salaatu inta salaadu ay tahay muddada salaadu ay tahay taxbisuhu mid xanibaysa oo laa yamnacuhu aanu u diidahayn an yanqaliba inuu u noqdo ilaa ahlihi ilaa ahlihi ehelkiisa ila salaatu salaada mooye wax kale muttafaqu calayh in alla intaa qofku salaada darteed uu u joogo ee uu maaragtay inuu iska noqdo salaadu ay ka xanibayso ajarkii salaadu waa u soconaya markaa taasi walaalayaal waxay faa'iideynaysaa wakhtigan salaadaha u dhaxeeya gaar ahaan salaadaha wakhtigoodu isku dhow yahay qofku haddii aanu maaragtay dee howl adag lahayn inuu masaajidka iska joogo oo qur-aan iska akhristo ama iska dikriyo ama cilmigaa masaajidka lagu dhigaayo iska dhegaysto salaaddii kalena uu sugo ayaa waxa weeye looga baahan yahay dad badanna arrintaasi way ku degan yihiin baa la odhan karaa ama dadka badidoodu oo intii howlalo marka laga yimaado inta aan in badan oon howlaba lahayn ee mar alle markaa la tukado dabadda u yaacayo meelahaasay qiilada waqaalada la taagan yahiin ama iska joogaano adhow marka la eedaamona way imanayaan kuwa weliba dee dadaalaya masaajidka imanaya waay markaa imaka sidan oo kale marka waktigan oo kale masaajid ilaahay baynu joognaa oo midda labaadee cilmina gacantaynu ku haynaa oo khayr iyo cilmi baynu dhegaysanaynaa ama akhrinaynaa xadiidtii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo marka saddexaada salaadiina waynu sugaynaa soo ma marka waktiyadan had iyo jeer labada salaadood u dhexeeya duruusta la akhriyaya fawaaid badan bay leedahay ragoo ha la ogaado qalbiga iyo niyadda ha la soo xaadiriyo qaala wuxuu uhi anhu ay wacan abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu ihi almalaa'ikatu malaa'igtu tusalli waxay u ducaysaa calىa axadikum midkiin maadaama inta uu yahay fii musalaahu halkuu ku tukaday aladii salaa fiihi halkaasoo uu ku tukaday maa lam yuxdit intaanu weyse jabin taquulu waxay odhanaysaa allahuma اkfir lahu ilaahay ou dembi dhaaf allahuma arxamhu ilaahay ou naxariisa rawaahu اlbukhaariyu imaamu اlbukhaari baa saxiixa ku wariyey waaya markaa qofku markuu tukado waxa fiican inuu halkiisa iska sii fadhiyo halkaaga haddaad iska sii fadhido ood iska tasbiixsato ood dikrido khayr badan baa kuu soconaya maadaama fii musalaahudaasna sida daahirka lafdigu uu yahay waa bartuu ku tukaday inuu fadhiyo ahlulcilmiga qaarna waxay idhaahdeen masaajidka oo dhami wuu soo gelayaayo xataa bartii uu ku tukaday hadduu ka wareego dhanka kale uu durka ama uu meel kala fadhiisto masaajidkii uun ka mid a ducada malaa'igtu way u soconaysaa lafdigu laakiin wallahu aclam sidaa hore aad moodaa inuu daahir ku yahay وعn أنس رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay أkhرa wuxuu dibdhigay leylaة habeen صلاة العشhاaءi صaلaada عشhaaءe buu u dibdhigay إilىa شhaطر الleyli ilaa habeenka kala barhkiisi ثuma dabadeetna أqبل عalayna wuxuu nagu soo qaabilay biwجهi wejigiisa baعdama صلىa intuu tukaday dabadeed waktigaa markii gaadhuuna tukiyo markii uuna tukiyey ayuuna soo qaabilay wa qaala wuxuu rasuulku yihi salla naasu dadkii way tukadeen waraqaduu dabadeeta way seexdeen walam tasaaluu idinkuse kamaydaan suulin fii salaatin salaad inaa ku jirtaan oo macni ajarkeeda idiin soconaayo mundu intadartumuuhaa laga soo bilaabo in alle inta aa sugayseen muddadaa aa sugayseen oo dhan salaad baa waxa weeye ajarkeedu idiin socday rawahu lbukhaari markaa salla naasu waraaqadu wuxuu u jeedaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadkii aan masaajidkiisa joogin aan ku tukanaynin ee intay goorra iska tukadeen bay dabeeta iska seexdeen laakiin dadkii uu tukinaya masaajidkiisa joogay iyagu way sugayeenoo iyagu maaragtay waa kuwa goorta dambe uu tukiyey weeyaan waaya salaada cishaayina sideedaba wakhtigeeda mukhtaarka ahi waa ilaa nisfi leyl waa ilaa habeenka hee kala barhkiisa weeye wakhtigeeda mukhtaarka ahi waa kaa wakhtiga ka sii dambeeya iska wakhtu daruuru noqonaya baabu fadli salaati اljamaacati wuxuu baab u yahay salaada jamaacadu fadliga ay leedahay marka axaadiidtani waa axaadiid macaani badan oo badidoodu way meelo kala duwan bay inoogu soo hormareen marka waa dul maraynaa insha allah can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi salaatu اljamaacati salaada jamaacadu jamaacadana waxaa ugu yar laba qof imaamiye ma'muum mar kastooy jamaacadu sii badan tahayna ajarku wuu sii badan yahay ee garo salaatu ljamaacati salaada jamaacadu afdalu waxay dheer tahay oo ka fadli badan tahay min salaati اlfadi salaada kelida bisabcin wa cishriina daraja toddoba iyo labaatan darajo ayay dheer tahay mutafaqu calayh waayahay xadiidkan kolkaa waxaa laga qaadanayaa salaada jamaacadu fadliga iyo qiimaha ay leedahay waxaa kaloo laga qaadanayaa salaada qofku aanu jamaacada ku tukan inay ansaxayso laakiin dee xagga ajarka iyo khayrka ayaa lagaga tegaya wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama salaatu rajuli fi jamaacatin salaatu rajuli ninka salaadiisa fii jamaacatin jamaaca uu ku tukadaa tudacafu waxaa laga labanlaabaa calaa salaatihi salaadiisa fii beytihi gurigiisa uu ku tukado iyo wa fii suuqihi suuqiisa khamsan wa cishriina dicfan shan iyo labaatan labanlaab ayaa laga labanlaabaa oo laga sarraysiya laga fadila wadaalika kaasina wuxuu ku dhacay annahu qofku idaa tawada'a marka uu weysaysto ee faaxsana alwuduu'a weysaysiga uu wanaajiyo uma kharaja uu u baxo ila lmasjidi masaajidka laa yukhrijuhu isagoo aanay saarahayn ila salaatu salaad mooyaane lam yakhtuma tallaabsado khatwatan tallaabo ilaa ruficat lahu waxaa kor loogu qaadaa bihaa tallaabadaas sababteeda darajatun darajo wa xutat canhu bihaa khatii'a waxaana lagaga dejiyaa lagaga tirtiraa gaf saaraa markaa xadiidkana wuxuu sheegayaa xadiid hore waxaynu ku soo maray labada tallaabo ee isxiga ayaa midna dembi baa qofka lagaga ridayaa midna darajaa waxa weeye lagu siinaya lagu dallacaya soo ma xadiidkana muxuu sheegayaa tallaabo kaste labada arrinba waa lagu wada helaya tallaabo kaste dembina waa lagaga tirtirayaa darajana waa waxa weeye lagu dallacaya waidaa sallaa marka uu tukado qofku lam tazali ilmalaa'ikatu malaa'igtu kama suusha tusalli calayhi inay u ducayso maadaama fii musalaahu halkuu ku tukaday intuu joogo maa lam yuxdid inta aanu weyso jab taquulu waxay odhanaysaa allaahuma salli calayhi ilaahay ou ku salli allaahuma arxamhu ilaahay ou naxariiso walaa yazaalu fii salaatin salaadna ka suuli maayo mantadara salaata salaada intuu sugaayo mutafaqu calayhi wahada lafdu lbukhaari bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay lafdigana waa lafdigii bukhaari waaya marka horena waxaynu ugu soo maray baabulikhlaas isagoo lafdiga muslima kanna waa lafdigii bukhaari labadan xadiid ikhwaani midna wuxuu sheegayaa toddobiyo labaatan darajo midna shan iyo labaatan darajo ismana diidayaanoo ahlucilmigu wejiyo dhowra ayay ku soo raraan kutubtaa shuruuxda waxaad ka eegi doontaan insha allahu fatxulbaariga iyo meelahaasaad ka eegi doontaan waay oo waxaa la ysku waafajinayaa tiradan yar ee shan iyo labaatanka ahi taa ka badan diidi mayso waayo waa ziyaadatu fadlin weeye ama waxaa la ysku waafajinayaa markii hore rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa la ogeysiiyey shan iyo labaatanka tirada yar kolkaasuu sheegay haddana tirada badan baa loo waxyooday kolkaasuu sheegay ama waxaa la ysku waafajinayaa darajaadku sida ay u kala badinaya u kala badanayaan waxay unoqonaysaa salaada iyo sida loo kala wanaajiyo oo darajaadkiisu inay bataan waxay qofka ku xidhan tahay ee salaada inuu si wanaagsan u guto khushuucdeeda iyo maaragta waxyaabaha ku saabsan salaada uu kaamil yeelo oo si fiican uula yimaado wejiyo kalena way jiraan qaala wuxuu uhi wacanhu ay wa can abi hurayrata qaala ata nabiya nabiga waxa u yimi sala allahu calayhi wasalam rajulu nin baa u yimi ninkaas soo acmaa indhala oo ibnu ummi maktuumka xadiidka soo socdaa sheegayo qaala wuxuu uhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay oo laysa lii melihi qaa'idun qof yahaga oo yaquuduni ila lmasjidi masaajidka xaggiisa ii soo kaxeeya melihi waay sa'ala rasuul اllahi rasuulka ilaahay baa wuxuu weydiistay salى اllahu عalayhi wasalam an yurakhisa lahu inuu u rukseeyo oo fa yusaliya fii beytihi gurigiisa uu iskaga tukado mar hadduu yahay qof indhala cid soo hagtana aanu haysan gurigiisuna durugsan yahay dhulkuna dee bahala iyo meelo godan iyo wax walba uu iska leeyahay wuxuu dhi aan gurigayga iskaga tukado oo salaada jamaacada aan saa kaga hadho farakhasa lahu wuu ruqseeyey markii hore falamaa wallaa markii uu jeedsaday baa dacaahu uu yeedho faqaala lahu wuxuu ku yidhi hal tasmacu ma maqashaa nidaa adaanka ma maqashaa bisalaati salaada la ysugu yeedhayo qaala wuxuu uhi nacam haayo waan maqlaa qaala wuxuu uhi faajib haddaba ajiib mar haddaad ta'diinka ama adaanka maqasho soo ajiib oo kaalay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wari waay qaala wuxuu uhi wacan cabdillaahi waqiila camr bni qaysin ilmacruufi bibni umi maktuumin almu'adini radia allahu canhu saxaabigaa waxaa laga wariyey cabdilaahi lo odhan jiray ama camar la odhan jiray oo ibnu qays ahaa ibnu ummi maktuum buu caan ku ahaa waxaanuu ka mid ahaa muadiniintii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam nin dhalana uu ahaa annahu qaala inuu yihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow ina almadiinata madiini kahiirat اlhawaami waa mid bahalkeeda hoose uu badan yahay alhawaam waa khashaashu lard sida ameesooyinka iyo hangaralayaasha iyo masaska iyo goodaatooyinka iyo waxyaabaha maaragta bahalaha hoose waa mid ay ku badan yihiin wasibaaci sidoo kale waa mid dugaaggeeduna uu badan yahay marka macnihi inaan guriga iskaga tukado may ruqsaynayso wa qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama tasmacu ma maqashaa xaya cala asalaa xaya cala alfalaax ma maqashaa xaya cala asalaa salaadda u kaalay weye kaalaya salaada xaya cala alfalaax liibaanta u kaalaya alfalaax waa liibaanti waa liibaanta u kaalaya waa baaqii iyo nidaagii salaada u kaalaya oo liibaanta u kaalaya ma maqashaa jawaabtu waa haa faxaya halan kaalay haddaba buui kaalay mar haddaad maqasho xaya cala asalaa xaya cala alfalaax kaalay war kale ma jiro rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasanin abu daawuud baa sanad xasana ku wariyey wa macnaa xaya halana tacaala kaalay weeye xadiidku xasana uu ka sarreeyo waaba xadiid saxiixa abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibnu maajiye baa wariyey waana saxiix waay waxaa markaa laga qaadanayaa labadaa xadiidba iyo kan soo socdaba salaada jamaacadu ciddii awoodaysa wax cudurdaarana aan lahayn fardulcayn inay ku tahay waana qowlka saxiixa ah ee raajixa ah fardulcayn bay ragga ku tahay salaatu ljamaaca wax cudurdaara haddii aanay lahayn waaya waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkaa indhahala ee intaasoo cudurdaara sheegtay demta ah ayaanu u ruksaynin inuu gurigiisa iskaga tukado maxaad umalaynaysa mid iska caafimaad qaba oo indho qaba oo waxa weeyaan markaa ordayo meel walba ka boodaya ma loo ruksaynayaa ay kula tahay in salaada waxa weeyeen uu ka hadho jamaceeda waa maya lagama yaabana waa xadiidta ugu cad ee ugu sariixsan ee tilmaamaysa raggu salaada jama salaada inay jamac ku soo tukadaan salaadaha shantaa faral inay tahay fardulcayna wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi waladii nafsi marka aqwaasha fuqahada qaarkood ay yidhaahdaan ama waa fardulkifaayo dadka qaar haddii ay ogaan inta kale dembigu uu ka dhacaya ama qaarkood ay yidhaahdaanba waa sunne ha ku dagmin hoy ha dadkan caajisay wakhtiyadan dambe ee iska waxa weeyaan wahsiga badani uu ku dhacay ee shaydaanku fadaaishii iyo khayr badan uu wax fudud uga dhigay oo iska sahlan waxa weeye qaar badan baa laga yaabaa intay aqwaasha arkaan inay iska yidhaahdaan kaasaa raajixi iyadoo aanay raajixnimadaa ku salaynahayn inuu xagga deliilka ku xoog badan yahay oo haddii min xayu daliil qofka markuu masalada baadho ee uu eego caalimkii hadday saasi la xoog badato dee lagula yaabi maayo ahlucilmi badan baa mara lakiin bal ka warran haddii tarjiixaasi uu ku dhisan yahay cala alhawa hawa hadduu ku dhisan yahay ka warran masalada maad baadhin meelahaasunbaad aqwaasha ku araragtay naftaadaa laakiin jeceloo u iilanaysa xaggaa maaragtay inaanay waajib ahayn oo dabeetana taas qaar baa dhallinyarta layga sheegay in la yidhi salaada jamacada maxaad ima weydo inay sunno tahay baan qabaaye ya soo ma aragtid tan noocaasi waxay waa mid khatar badan hawaduna waa khatar waa in hawada aada iyo aada la ysaga ilaaliyo ma fahamte waayo hawadu waxyaabahay keentay ka mid tahay ahlucilmiga qaarna ay baraarujiyeen masaa'ilka inaad deliil la-aan ku kala rajaxdo ood si iska tiraa saasa iska raajixa adoon wax daliila u haynin tarjiixa noocaas وعn أbي هurيرaةa رaضي الله عnه أنa رasuul الlahi slى الlaه عaليهi وsلم qaala wuxuu uhi wladii nafsii biyadihi wladii nafsii waxaan ku dhaartay allaha naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirtee laqad hamamtu waxaan ku hamiyey an aamura inaan fara bixaطabin xaabo in lasoo guro oo fayuxtaطaba lasoo xaabeeyo dabadeeto lasoo ururiyo xaabo uma dabadeetana aamura aan fara bisalaati salaada in loo adimo oo fayuadana lahaa loo adimo marka halkan ta'diinka waxaa looga jeedaa iqaamadii uma aamuro dabadeeta aanfara bisalaati salaada in loo qiimo oo fayuadana lahaa loo aqiimo uma aamuro dabadeeta aanfara rajulanin oo fayauma naasa dadka uu tukiyo uma dabadeeta ukhaalifa aan u taga ilaa rijaalin ay ilaa buyuuti rijaalin rag guryahoodaan tago oo aan dadka u weydaarto dadka tukanaya salaada ku mashquulsan ya ee aan idhi imaam sii tuki inaan u weydaartoon u daba maro ilaa rijaalin ay ilaa buyuuti rijaalin rag guryahood oo fa uxariqa calayhim aan ku soo gubo buyuutahum guryahooda aan ku soo gubo raggaasoo macnihi aan salaada dee iman ahayn jamaca ka hadhaaya oo guryaha iska joogaayo markaa la tukanayo muttafaqu calayh taasaan ku hamiyey baa rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkanna waxaa ku sugan dadkaa salaada jamaacada cudurdaar la-aan ka hadhaaya dhaleecayn aada iyo aada loo dhaleeceeyey waxaana walaalayaal taa dhaleecaba ugu filan inay ka mid tahay sifaadka munaafiqiinta qofku inuu jamaca iman waayo had iyo jeer jamacu ku cuslaadaa waxay ka mid tahay calaamaadka munaafiqiintay ka mid tahay ilaahay baynu ka magan gelaynaaye waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ee fardulcayn inay tahay salaadaasi jamaacadu inay tahay fardulcayn ragga ay ku tahay waayo haddii aanay waajib ka tegin arrin maaragta cayn ahaan ugu waajibay haddaanay ka tegi lahayn ciqaabka intaa leeg in lagu sameeyo lagu fuliyo rasuulku kuma hamiyeen calayhi salaatu wasalaam haddii la idhaha rasuulku muxuu ugu fulin waayeyna waxaa laga yaabaa inuu ugu fulin waayo wallahu aclam lianna guryihii waxaa jooga dad aanay salaatuljamaaca waajib ku ahayn sida dumarka iyo caruurta iyo cid kale oo dee cudurdaarba leh dad xanuunsanayo oo kaleon soo kici karayn iyo wixii lamida وعn بن مسcuudi رaضي الlه عanهu qaala wuxuu uhi man sarahu qofka ay faraxti gelaysnaysa an ylqa اllaha ilaaha inuu la kulmo tacaalى isagaa sareeya hadan beri muslima qof muslim isagoo muslima muslima xaalu muslim yahay qofka ku farxi lahaa inuu beri oo qiyaamaha ilaahay la kulmo isagoo muslimi falyuxaafidha ilaaliya calaa haa ulaa'i kuwaasi asalawaati salaadaha ee shanta xaysu yunaadaa bihina halka looga yeedhe looga dhawaaqaha ku ilaaliyo waa masaajida masaajida weeye fa ina allaha maxaa yeelay ilaahay sharaca wuxuu sharci gareeyey linabiyikum nabigiina sala allahu calayhi wasalama sunana alhudaa wadooyinka hanuunka wa inahuna salaadahanina min sunani alhudaa wadooyinka hanuunkay ka mid yihiin walow annakum haddii idinku sallaytum aa ku tukataan fii buyuutikum guryihiinna kamaa yusallii siduu ugu tukanayo haada almutakhalifu kan hadha ee jamaacadii ka hadhay fii beytihi gurigiisa la taraktum waad ka tegi lahaydeen sunnata nabiyikum sunnadii nebigiinna kuwa ka tegey baa noqon lahayden walow taraktum haddaad ka tagtaan sunnata nabiyikum sunnada nebigiinnana la dalaltum waad lumi lahaydeen walaqad ra'aytunaa waxaana arkay waxaanu isaragnay oo macnii aan arki jiray wamaa yatakhallafu canha iyadoo salaada jamaacada aanu ka dib dhacayn ilaa munaafiqun munaafiq mooyaane macluumu nifaaqi munaafiqnimadiisa la yaqaano waxaanu is arki jiray wakhtigii saxaabada mid munaafiqoo munaafiqnimadiisu weliba ay caan tahay mooye cid kale iyadaanu salaada jamaacada ka habsaamay oo fiirso walaqad kaana rajulu wuxuu ahaa ninku yuutaa bihi mid la keeno yuhaadaa iyada oo lagu sido bayna rajulayni laba nin dhexdood oo laba nin ay hareeraha hayaan oo uu sidaa u ciirayo ha uu il daran yahay oo isagoo aanu cagihiisa ku socon karayne laba nin ay hareeraha sidaa u hayaan xataa yuqaama fi safi ilaa safka dhexdiisa lasoo joojiyo rawaahu muslim oo isagoo qofku xanuunsanayo heer gaadhay inaanu sidiisa usoo socon karinee labada dhinac lasoo qabto ayuu haddana lahaa safkay geeyo safka isagoo xaaladdaa ku jira lasoo joojinay isagoo caafimaad qabana maxaad umalaynaysa oo boodaaya sidaasaa raggii ragaha ay ahaayeen ragow sidaas ayay ahaayeen ma garata hadda selafkan aynu sheegan aynu leenahay selaf baynu abtirsanaynaana waa iyagee garo selafkan loo abtirsanaya ee qofku leeyahay salafi baan ahay aba salaafiyiin baanu nahayna waa iyaga ya wa fii riwaayati lahu riwaayad kaloo usugaantay u sugnayd muslim wa fii riwaayati lahu ele muslim qaala wuxuu yihi ibnu mascuud ina rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalama callamanaa wuxuuna baray sunan alhudaa ayuuna baray wa ina min sunani alhudaa sunooyinka iyo wadooyinka hanuunkana waxaa ka mid a asalaata fi lmasjid aladii yuadanu fiihi in lagu tukado masaajidka la ysaga yeedhayo laga adimaayo marka salaada jamaacada halkii la doonabaha lagu tukadee ma jamaacunbaa maqsuudku masaladaa u fiirso sheekhow maqsuudku ma waxa weeyaanun in salaadii la ysku jamacsado hal alla halkii la doonaha lagu tukado mise maqsuudku waxa weeyaan in salaadii la ysku jamacsado masaajidki masaajidkana lagula yimaado masaajidka oo jamacii masaajidka lala tago kaa dambe weeye soo ma aragtid waxa weeye fadliga lagu heli maayo uun in maaragtay la ysku jamacsado cudurdaar la-aan haddii halkaa la ysku jamacsado masaajidka aan la iman intaasuu sida raajixa fadliga lagu heli maaye waa in masaajida la tago salaada lagu tukado oo la ysku jamacsado masaajida dhexdooda xadiidkana waa xadiidka cadiimkaana waana mowquufo ee waa hadalkii salafka ee xikmadaha badan xambaarsanaa weeye qaala wuxuu uhi wacan abi dardaai radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquulu maa min halaaثatin saddex ma jiraan saddexdaasoo fii qaryatin tuulo jooga walaa badwin iyo kuwa miyi jooga toona oo laa tuqaamu aan laga oogahayn fiihim dhexdooda alsalaatu salaada aan lagu oogahayn ilaa haddayse jiraan qad istaxwada waxaa qabsado calayhim korkooda ashaydaanu shaydaanka ayaa qabsadoo ka qaalib noqda fa calaykum biljamaacati jamaacada laasima oo jamaacada ku dadaala haddaa magaalo joogtaan iyo haddaa miyi joogtaan iyo haddii aad tuulo joogtaanba salaada jamaacada aada iyo aad ah loogu dadaalo ha la ilaaliyo fainamaa yaakulu wuxuu cunaa una dibu yeygu wuxuu ka cunaa min alghanami ariga wuxuu ka cunaa alqaasiya ta gooni daaqa ah ee meelaha keligeed intay adhiga kale iskaga baydho meelaha keligeed daaqda ayuunbaa maaragtay uu qabsadaa cunaa ku dhega rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasanin xadiidku insha allahu sanadkiisu waa xadiis xasana weeye oo sugan waxaan u tilmaamayaa jamaacada in aada iyo aada loogu dadaalo magaalooyinka iska daayo xataa marka miyiga la joogo hadday reerka joogaan dad waxa weeyaan isku jamacsan kara oo jamaaco wada tukan karaa waa inaanay gaargaar isaga tukan oo midhbo markuu doono halkuu doono aanu iskaga tukane waa inay marka ay wada joogaan dee isku jamacsadaan oo salaaddii ay meel ku wada tukadaan magaalo iyo tuulo iyo meel masaajid ka dhisan yahay iyana dee hadalkeedaba daaweeya ma garata marka dadka reeraha iyo miyada iyo dadka meelaha yaallana taa waa in aada iyo aada loogu baraarujiyo fainamaa yaakulu dibu min alhanami alqaasiya shayطaankii baa lagu shabahay oo sida yeygu neefkaa goonidaaqa u cunaya u qabsado ayaa shaydaankuna qofka keligii u tukanaya ee meelaha iskaga tukanaya ayuu waswaasiyaa oo uu ka qaalib noqdaa oo waxa weeyaan markaa uu haddii allaba kuu roon yahay lumiya baabu lxahi calaa xuduuri اljamaacati fi subxi wاlcishaai wuxuu baab u yahay boorinta laysku booriyey calaa xuduuri اljamaacati jamaacada in lasoo xaadiro fi subxi subxi iyo wlcishaai cishaaigi salaadaha jamaacada waxa weeyaan in lala yimaadaa sida axaadiistaa hore ay tilmaamaysa waa mid muhiim oo fadli badan waajibna ah labadan salaadoodna waa in aada loo sii ilaaliyo hun macnuhu weeyaan qaala wacan cuثmaana bni cafaana radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul man sala alcishaaa cishaa'iga qofka ku tukada fii jamaacatin jamaaca ku tukada fakaanamaa qaama nisfa aleyli waa sidii oo uu habeenkii kala bar taagnaa oo taajud iyo salaatuleyl u taagnaa waman sala subxa qofka subaxa ku tukada fii jamaacatin jamaacana fakaanamaa sala leyla kulahu waa sidii oo habeenkii oo dhan uu taagnaa salaadu u wada taagnaa rawaahu muslim qaala wuxuu uhi wafii riwaayati tirmidiyi waxaa ku sugnayd can cuhmaana laga wariyey bni cafaana radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man shahida qofka xaadira ka qayb gala alcishaaa cishaa'iga fii jamaacatin jamaaca ku xaadira kaana lahu waxa uu ahaada qiyaamu nisfi leylatin ee habeen kale barhkeed qiyaamkeed taagnaan la taagnaa salaad loo taagnaa ajarkeed baa maaragta u xasilaya u helaya waman sala alcishaaa cishaa'iga qofka ku tukada iyo walfajra subxi fii jamaacatin jamaacana kaana lahu ka qiyaami leylatin waxa isna u ahaanaya u xasilaya habeen dhan taagniyaantii oo kale ajarka lagu helayo oo kale qaala tirmidiyu xadiidu xasanu صaxiix wey waay marka xadiidka qeybtaa hore muslim baa wariyey riwaayadan labaadna tirmidi baa wariyey iyaduna way sugan tahay haddaba lafdigaa hore waa mujmal lafdigan horena waa mubayan weeyi marka macnuhu wuxuu noqonayaa qofka salaada cishaa'i jamac ku tukadaa wuxuu helayaa ajarka qof habeenkii kala badh u taagnaa salaatuleyl oo kale waay salaada subax qofka ku tukada jamac isagoo cishaa'igiina ku tukaday jamac isaguna wuxuu helayaa qof habeenkii o dhan salaad u taagnaa fadligeed marka macnuhu maaha qofku tusaale ahaan hadduu salaada cishaaye aanu jamac ku tukan laakiinuu tasaba ta subaxoo keliya jamac ku tukado fadligii sidii mid habeen oo dhan salaad u taagnaa inuu helayo maaha macnuhu sooma aragtid riwaayadan dambaa taa hore sii fasiraysa oo caddaynaysa waa isku xadiis moogta marka waa iscadaynaysa xadiisku wuu isfasiraya waa iscadaynaya salaada subax qofka ku helaya fadliga ee habeenkii oo dhan qof salaatuleyl ku jira oo kale waa qofka cishaa'igiina ku tukaday maxay jamaca ku tukaday soo ma aragti marka taa macnaheedu waxa weeyaan labada salaadood ee cishaayiga iyo subaxa mid walba ee jamac in lagu tukado waxaa lagu helayaa habeenkii kala badh in salaatuleyl loo tuka loo taagnaa fadligeed baa lagu helaya soo ma aragtid saasaa macnuhu waxa weeye u noqonaya sidaa awgeed salaadaha ah waa in jamacooda aada iyo aada loogu dadaalo ta kale waxaa iyaduna aada iyo aada u muhiima habeenkii tusaale ahaan haddaad doonto qayb ka mida inaad tukato ama aada kacdo laakiin kicistaasi ay kaa kaxaynaysa jamacii salaada subax caad samaynaysaa waad iska seexanaysaayo salaatuleyshaada fiidka horey intaanad seexan iyo xagga hore marso tana habeenkii iska seexo salaada subax ilaali waayo jamaca salaada subax waana waajib fadli weynaha waad ku helaysaa soo ma aragtid waa inaad saa samayso wey qaala wuxuu uhi وعn abi hurayraةa radي الlahu عanhu ana rasuula الlahi salى الlahu عalayhi waslama qaala walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati cishaa'iga waxa ku sugan iyo wasubxi subax laatowhumaa way iman lahaayeen walow xabwan gurguurashoba ha ku yimaadaane yani ityaankood iyo imashadooda haba ahaato xabwan gurguurashaba ha noqotay mutafaqu calayh waqad sabaqa biطuulihi dherarkiisaanu inoogu soo hormaray وcanhu qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi waslama laysa salaatu salaadi maaha afqala mid kaga culus cala lmunaafiqiina munaafiqiinta min salaati اlfajri salaada subax iyo wlcishaa'i salaada cishaa'i walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihimaa waxa ku sugan labadaas salaadood ee fadli iyo khayra laatowhumaa way iman lahaayeen walow xabwan gurguurashaba ha ku yimaadaane mutafaqu calayh munaafiqiinta labadaas salaadood aada iyo aada bay ugu culus yihiin oo horta guud ahaan og waxaad ogaataa munaafiqiinta salaadahoo dhan baa ku culus oo ilaahay waa ka yidhi waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qiyaam sidaa awgeed haddaad saragto iyadoo mar alla markaa salaadu timaado ama salaadda aad u kacaysa ay kugu culus tahay salaadii oo ay kugu adag tahay oo maaragtay aada wahsi dareemayso isagaaji isagaaji naftaada hagaaji lambar baa kaa qaldan waxbaa kaa siihay sagaajiyo isgaadh waayo munaafiqiinta ilaahay ku sifeeyey salaadda markay u kacaan inay wahsi iyo cajsi ku sifaysan yihiin waaya labadan salaadoodna way ku sii adag yihiin sababtu waxa weeye ilaahay daraaddii umay tukanayne waxay u tukan jireen mura'aad istusay dadka istusayaan si dad muslimiin oo hagaagsan loo moodo soo ma aragti labadaas salaadood ee cishaayiga iyo subaxana dee madow baa lagu tukan jiray aan laysarkahay de imaka innaga waaba dee habeen iyo maalin waa iftiine laakiin waagaa hore laydharhkan iyo faynuusyadani waxaa ismay jiri jiri habeenkii dee iyadoo iska madowaa masaajidkii lagu tukanayo aada qofka iska dhunta ama dee maaragta weydaarta aan aada loo arkahay kadalika subxii oo kale markaa marka horeba istus bay u tukanayeen labadanna aada loo arki maayo waa ta kale eh labadan salaadood salaada subaxna waxaa lala yimaadaa la gutaa wakti had iyo jeer qofku iska hurdo oo uu iska khuurinayo oo uu iska raaxaysanayo soo ma aragtid ayaa la gutaa deeta qofka iimaan kalehee hagaagsanee nooli uu kacayaa hurdadaa iyo waxa uu macaansanaya intuu ka boodo ayuu masaajidka hore ka gelayaa soo ma aragti kii kale aan iimaanka lahayn ama iimaankiisuba uu daciifka ahaana uu iska sii macaansanaya salaadan cishaayina iyaduna had iyo jeer waxay ku beegan tahay waktigan dadku maalin oo dhan ay soo shaqaynayeen ay iska daalan yihiine deetana inay iska seexdaan oo iska nastaan ay u baahan yihin soo ma aragti marka adigu calaa kulli xaal siyaabahaasi ayay labadaas salaadood munaafiqiinta ugu cuslaadeen guud ahaan walaalayaal kolkaa waa in aada iyo aada loogu dadaalo salaadaha jamacooda waa in aada iyo aada loogu dadaalo imakana dhibaatadu ma yara dadkan had iyo jeer balwadda leh waa aragteenoo salaada subax inay yimaadaan aada iyo aad bay ugu adag tahay nin nin ka tegey mooyaane ay habeenkii inta hore o dhan markay iska raftaan waxay ku leeyihiin marka aadaanka hore ama marka salaada subax soo dhawaato ama marka waagu dilaacunba baanu gamanaa iyadoo markaanu gamacnay ayuunbaa adaankii lagu dhufanaya deeta qofki maba kici karaayo shaydaan baa waxunu qurxiyey wakadaalik dad badan habeen oo dhan waxay ku soo jeedaan waxyaaba iska malaayacana bal waxyaaba macaasiya qaarkood ku soo jeeda qaarkaa baa qaar baa habeen oo dhan kuba daawanaya qaar baa waxa weeyaan markaa filima iyo waxyaaba noocaasoo dee xun daawanaya qaarkood baa telefoonnadaas ee imika dadkii lagu saliday habeen oo dhan eegaya oo waxaa raacraacayo waxaa ku mashquulsan mar alla markaa dabeete salaaddii subax soo dhowaato ayay gataati dhacayaan sidaa awgeed baa subaxii imika bal subaxii masaajidda eega inta badan dadka yimaada waxay u badan yihin dadka waaweyn sooma aragtaan waayo dadka waaweyni dee hurdadana sida dadka yaryar uguma baahna midda kale habeenkii goor hore iska galaan guryahooda fiidkay iska gelayaan oo iska xaroonayaan oo dabeeta waxoogay markuu soo yar jeedo wuu iska jiibsanayaayo xoogay markuu yar jiibso hurdada ka dhergo ee niska dambeba wuu iska kacaya laakiin qofkii yaraa markuu habeenkii in badan soo jeedo ee weliba waxaan cilmi iyo cibaado toona ah inuu kusoo jeedo qasab waxaa noqonaysa inuu ka dhaco oo jamacii aanu iman walaalayaal aafada aada iyo aad ha la ysaga ilaaliyo waa aafo shaydaankuna cadow cad buu inoo yahay oo cadaawadiisu ay cad tahay khayr kula dooni maayo ilaahay inaad caabuddo kula dooni maayo fadli iyo ajar inaad hesho kula dooni maayo waxa weeye waa dhuljiif khayrkaaga iyo cibaadadaada iyo waxa weeyaan markaa ilaahay inaad u dhowaato ayuu jidka u fadhiyaa sidii uu kaaga joojin lahaa ee uu kaaga hor joogsan lahaa ilaahay khayrka hayna waafajiyo shaydaanka iyo cadowgana ilaahay jalla wacalaa haynaga qabto daacadiisana ilaahay jalla wacalaa haynoo fududeeyo subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online